dowlad goboleedyadu waxay hore u yidhaahdeen dowladda dhexe waxaan rabnaa kaligeeray iska tasheehe ma aqbalayna yidhaahdeen markaasaa la yidhi gole ammaa golihii amniga la sameeyey waa loo faafiya soo maha waxaa waaye day ballaarintii aan haddaaya idiin sheegay ee xaq umale moogta inay soo fadhiistaan dowladda soomaaliya waa anigu guddiga amniga waa ku jiri jira guddi amniyay leedahay dastuurkeenna saasoo tilmaama wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga madaxweynaha ra-iisulwa dadkaasaa ku jira taliyayaasha ciidamada iyagu marka waxay yidhaahdeen iyagoo markaas tooda xoogsanaayo laakiin aan sharci fiirihaynay yidhi waa shireen waxay soo saaraanna ma ogolo welkamaa la yidhi marka welkam إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا مكة وولكم واي والفضل markii ugu dambaysa baydhabaa laysugu tegey baydhabaadii laysugu tegay waa lagu tawfiiqay waxaa la yidhi soomaaliyana qofkii codkeenay doorasho gelee si wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed farxad gelisaa ka soo baxay meel kaloo lagu dirira maad aragtay midaan baaday ahayd fadhigaan baadaan la yidhaah marka fadhi aan lagaa wargelin xataa waa ku baadaa in lagu yidhaaha la rabaa moogta hadda ka horaan gabar oo aan ilmaheera abti u ahay laakiin laba gobol aan kala digin aan waxaan idhi ninkaagu waa baadaan idhi ninkaagu waa baadaan idhi baadda moogta annaga waxaan u naqaanaa wiilkii oo mataqaanaa abtiga aad u aheeda in la yidhaahdo qaalinha laga keeno si loogu duceeyo marka iidhi baaddi waxay u taqaan dagaal moogta ninkayga xaad u baadaysa